بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار intaa kadib waxaan kusoo jirnay kitaabkii albacuun anawowiya sharxiisii maxamed saalix alcuthaymiin waxaan soo gaarnay xadiidka saddex iyo labaatanaad alxadiidu athaalithu walcishruun can abi malikin alxaaris bni caasimin alashcariyi radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala alla ly slam saxaabigaas alxaaris bni caasim ah waxaa laga wariyey inuu yihi rasuulka ali sal sl wuxuu yihi adtuhuuru shatru liimaan weese qaadashadii waa iimaankii barkiis atahuuruna culamada qaaraa weriya haddii taada la godo waa ficilkii la samaynaye waa weesadii lafteedii haddii la yidhaahdo atahuurna waa biyihii lagu weesaysanaye marka haddii la fadxiyo waxay noqonaysaa in loo soo qadaro masdar kale oo la yidhaha isticmaalu tahuuri biyihii macnaha isticmaalkoodii si loogu tahaaro qaato marka atuhuuru tahaaro qaadashadii waa shatru liimaani iimaanka barkiis waay walxamdu lilaahi tamla lmiisaana in lagu dhawaaqo dikrigaas alle oo mahad oo dhan allah iska leh lagu dhawaaqo miisaankii iyo xasanaadka buuxisaa oo qofka xasanaad badan baa loo qoraa miisaanka buuxiya wa subxaana allahi walxamdu lilahi marka dikrigaas lagu dhawaaqana oo allah ceeb ka hufan oo nuqsaan oo dhan ka hufan mahadoo dhamina isagay u sugan tahay marka la ysku daro tamla-aani way buuxiyaan labadoodu aw tamla-u ama waa buuxisaa maa bayna asamaa'i waalard cirka iyo dhulka inta udhexaysa xasanaadkii iyo ajarkii iyo thawaabkii uu helaayay yaa waxay buuxiyaan cirkay dhulka inta udhexaysa waa fadli alle waay dikrigaa marka in la fududaysto maaha wasalaatu nuurun salaadu waa nuur salaaddii uu qofku dukanayey waa nuur culammadu waxay leeyihiin qofka waxay ka celisaa macaasidii iyo munkaraadkii waxalla wixii saxda ahaa iyo wixii wanaagga ahaana waa ugu sabab noqotaa sida nuurkaba loogu iftiinsado oo wax loogu arko waasadaqatu burhaan sadaqada lala baxayaahina waa burhaan waxay tusinaysaa qofki inuu iimaan leeyahay oo alla rumaysan yahay oo ajarkii alle uu ka sugaayo ayay tusinaysaa culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen waa wax qofku uu u cararo sida maaragtay xujooyinka loogu cararo oo kale marka loo baahdo oo maalinka qiyaamaha marka qofka la weydiiyo xoolahaadii maxaad ku bixisay sadaqooyinka uu la bixi jiray yaa xujooyin u noqda oo su-aashaas jawaab u noqda marka waan sadaqan la baxay buu leeyahy qofkii laakhire waa la isweydiinayaa xoolahan xageed ka keentaa lagu leeyahay maxaadse ku bixisay wasabru diyaaun sabarkuna waa iftiin isaguna marka sheikhu wuxuu dhihi doonaa waa iftiin macnaha kulayl uu la socdo marka sabarka sharci ahaan la jecel yahay waa daacadii alle oo lagu sabro macsidiina laga sabro musiibooyinka iyo qadarkana loo dulqaato iyo dhibaatooyinka qofka soo gaaraya adduunkii marka sabarku waa wax aada u wanaagsan qofkii saabirka ahaana ka zuuli maayo inuu yahay mid maarata iftiin ku sugan oo hanuunsan oo saxnimadii ku taagan waalqur'aanu xujatun laka aw calayka qur-aankuna ama xujuu kuu yahay haddii aada akhriso aad ku camal fasho ama xujuu kugu yahay waa marka aad ku camal fali weyso kullu nnaasi yaqduu dadka oo dhani waa ka lahaan fa baayicun nafsahu waxaa dadkii ka mid ah mid naftiisi iibiya oo alla ka iibiya oo taacada alle ku dadaala fa muctiquhaa oo markaa ka xoreeya cadaabkii alle aw muubiquhaa ama naftiisii wuxuu ka iibiyaa shaytaan iyo hawo oo hawadii shaytaankii buu raaca markaasuu halaagaa aw muubiquhaa macnaha naftiisii mid halaaguu noqdaa rawaahu muslim xadiidka muslim baa wariyey sheekh ibn uthaymiin marka wuxuu yidhi adduhuuru shatru liimaan waxaa laga wadaa waa iimaankii barkiis maxaa yeelay iimaanku sida ay culimmadu yidhaahdaan waa labo waa takhliye iyo taxliyo takhliyadu marka waa bannayn meel wax laga mariyo waaye oo laga bixiyo macnaha waa isnadiifin in wixii la khaali yeelo oo markaa xumaantii iyo dembigii iyo wasaaqdii iyo la iska nadiifiyo wa taxliya iyo labisasho iyo isqurxin oo meeshii wax laga buuxiyo marka waa ama bannayn ama buuxin takhliyadu marka waa duhuurkaas waa isdaahirintaas oo shirkigii iyo xumaantii iyo macaasidii fisqigii iyo fujuurkii la iska daahiriyo taxliyaduna waa maxay waa in daacaadkii lala yimaado oo qofku uu ku mashquulo siduu alle u ateeci lahaa marka sida duhuurka uu ku noqday iimaankii barkiis waxay tahay in iimaanku uu ka koobmo wax la sameeyo iyo wax laga tago wax laga tegayaa marka waa tatahur waa isnadiifin iyo issaafiyeelid waxa la samaynayaahina waa iijaad waxa la samaynayaahina waa iijaad iyo ahaysiin sidoo wax keentay oo kale waa ficilku meeshan marka uu yidhi rasuulku sal l slam duhuuru shatru liimaan waxaa lagu fasiray in macnaha laga fogaado oo laga dheeraado waa takhliyadii la sheegaya mogta waa takhali marka in laga dheeraado shirkigii yaa laga wadaa waa lagu fasiray maxaa yeelay shirkiga iyo wadaajinta cibaadada alle duulal kale wax lala wadaajinaayo oo duulal kale wax laga siinaayo waa najaaso sida alle uu yidhi inama almushrikuuna najas nimanka gaarada ah ee mushrikiinta ah ee cibaadada alle wax kale la wadaajiya ee duulal kale la caabuda alle najasun waa nijaas nimankaasi macnaha xagga caqiidada iyo camalkaba waa niman khubasa oo xun waayo marka nijaasadii badanka lagama wado waa nijaaso macno ahaan ah maadaama shirki ay la yimaadeen sida marka tawxiidka iyo iimaanku ay tahaaro u yihiin iyo nadaafo yaa shirkigu uu najaaso u yahay waa cagsi isu yihiin waa iska soo horjeedaan marka sheekh sacdi wuxuu leeyahay markuu aayadan fasirayey najaasada ka xeel dheeri waa maxay oo maaragtay ka weyn qof allala jirkiis caabudaaya macbuudaad aan waxna u taraynin waxna ka dhibaynin waxna ka deeqaynin waxna ka difaaci karin nimanka mushrikiinta ah waxa ay samaynayaan waa ama un alle oo lala dagaalamo iyo jidkii alloo dadka laga leexiyo oo laga celiyo iyo baatilkii oo loo gargaaro iyo xaqii oo la diido oo laga hor yimaado iyo in dhulkii fasaad lala dhex meeraysto oo aan wanaag laga shaqaynin marka alle wuxuu muslimiintii farayaa inaanay usoo dhowaanin masjidulxaraamki ayadda waxaa qeybtan waxaa ka dambaysa muslimiinta muminiinta lala hadlaya ma og tahay yaa ayuha aladiina aamanuu inama almushrikuuna najasun falaa yaqrabu lmasjid alxaraam masjidulxaraamka yaani usoo dhowaanin marka buyuuddii oo dhan beytka ugu sharafta badnaa oo kacbadii ahaa oo ugu daahirsanaa yaani mushrikiin kasoo dhowaanin waay macnuhu marka sanadkii sagaalaadka yaa la naadiyo waxaa la yidhi yaanu soo xajinin qof mushrik ah beytkan ayaanu tawaafin qof qaawan oo dhaqankii marka jaahiliyada meesha laga saaraya mushrikiinna waxaa la yidhi ma soo xajin kartaan sanadkan kadib sanadka sagaalaad ma aragti kadib waa markii la diray abubakar iyo cali bin abi taalib isla dira waa oy naadiyeen waa xajkii macnaha ka horreeyey xajkii rasuulka sal sl xajiyo ile rasuulka sal sl xajiyey ma ogtahay sanadka tobanaad u xajiyey kii sagaalaad waay marka marka saas lagu dhawaaqay oo ha soo xajinina la yiri sababtoo laa'iqu ma aha qof mushrigoo maaragtay najaasada shirkiga wataa inuu beytka alle maaragtay tawaafo ama uu yimaado mashaacirta u yimaado shiikh marka ibnu uthaymin wuxuu leeyahay sidaa darteed yaa tahaaro qaadashadu ay tahay iimaankii barkiis waxaa kaloo lagu fasiray duhuurka in loo tahaaro qaato salaadii in salaaddii loo tahaaro qaataahi waa iimaankii barkiis sababtoo salaaddu waa iimaan mana dhammaystirmayso salaaddii haddii aan la tahaaro qaadanin oo aan la weese qaadanin laakiin macnaha koowaad yaa wanaagsan buu leeyahy sheekhu oo maaragtay ay wax walba soo gelayaan meeshan uu rasuulku yihi sala alla alay slama walxamdu lilahi tamla lmiisaan waxaa laga wadaa hadalkuu qofku leeyahay alxamdu lilah markuu ku hadlo oo alla ku xuso miisaankii baa ku buuxsama yani xasanaad buu la buuxsamaa miisaankii waa miisaankii moogtahay acmaasha lagu miisaamayo sida alla uu yidhi wanadacu lmawaasiina alqisطa liyowmi alqiyaamati falaa tudlamu nafsun shay-a waxaan dhignaaba alla uu leeyahay miisaanadii caadilka ahaa si dadka loo xisaabiyo maalinka qiyaamaha liyowmi alqiyaama falaa tudlamu nafsun shay-a nafna waxba lagama dulmiyo wain kaana mithqaala xabbatin yacni camalkaasi haba ahaadee yacni dhurcaso wasnigeed oo khayr ama shar ah qofka xisaabtiisii ay gelayaan waxaas marka xabad khardalaba ha ahaata khardalku marka waa yani miro aada u yaryar oo sisinta waxyar kasii yaryar kasa adag oo iska sisib ah kolley soomaalideenu anugu ma garanayo khardal inay yaqaanaan ma garanayo laakiin waa wax meelahan waa laga helaa waddamadan aan joogno carab marka wax saas u yarba ha ahaadaane camalkiisu ha ahaadee ataynaa biha waan la nimaadaa macnaha aakhira waa loo keenayaa waxaas wa kafaa binaa xaasibiin annagaana ku filan kuwa xisaabiya addoommadii wixii ay samaynayeenna waa la koobay waana lagu abaalmarin doonaa waxay samaynayeen wa subxaana allahi walxamdu lilaahi marka la isku daro maaragtay labadaas kelmadood oo alla ceeb laga hufaayey nuqsaan mahadoo dhan alle loo sugaayo tamla-aani way buuxiyaan ow tamla-u way buuxisaa awdaas marka sheikhu wuxuu leeyahay raawiga xadiidka warinayey yaa xoogaa shaki ku jira wuxuu leeyahay ma tamla-aani maa beyna asamaa'i waalardi baa layidhi oo way buuxiyaan labadoodu samada iyo cirka iyo dhulka inta udhexaysa mise tamla-u maa beyna asamaa'i waalardi baa layidhi macnuhu laakiin wax isbedela ma keenayuu leeyahay macnihii isma bedelayuu leeyahay laakiinse dadaalka ay dadaalaya nimanka xadiidka wariyaa yaa waxay maaragtay ku bixinaysaa inay ku dadaalaan erayadii siday ahaayeen inay u soo wariyaan ammaanaday ku dadaalayaan marka subxaana allahi walxamdu lilaahi labadaas kelmadood waa nafyi iyo ihbaat subxaana allahi waxbaa lagu anfinayaa oo allah waxaa laga hufayaa wax alla waxaan munaasabka u ahayn alxamdu lilahina ihbaat baa ku jira marka wax la hufaya maxayta oo alla laga hufaayo waa saddex shay tan koowaad waa maxay waa tilmaamaha nuqsaanta alle tilmaan nuqsaameed suurtagal maaha inuu ku tilmaanaado tan labaadna waa maxay in la yidhaha kamaalkii iyo dhammaystirnaantii alle yaa naqsi soo galaa iyaduna wax suurtagala maaha wax nuqsaanii sooma geli karaan dhammaystirnaantii alle tan saddexaadna waa maxay oo alle laga hufaayo inuu makhluuqaadkiisii shabaho ayaguna ma shabahaan asaguna ma shabaho ayaga tan koowaad oo tilmaamihii nuqsaanta in alle laga hufaayo ah waxaa daliil u ah qowlka alla uu yidhi watawakal cala alxayi aladii laa yamuut waxaad tala saarataa allihii noolaa ee nolol dhammaystiran ku tilmaanaa ee aan dhimanaynin marka waxaa laga anfiyey alle mowdki iyo geeridii maxaa yeele mowdku waa nuqsaan geeridu waa nuqsaan waxaa kaloo u daliila taas koowaad oo in alle laga hufaayo ah tilmaamihii nuqsaanta qowlka alle uu yidhi laa ta'khuduhu sinatun walaa nowm alla ma qabato lulmo iyo hurdo midna marka alle wuxuu iska anfiyey lulmadii iyo hurdadii maxaa yeeley labaduba waa nuqsaan oo makhluuqaadkan daciifka ah ee taagta daran yaa u baahan si nashaadkoodii firfircoonideedu ay u seexishtaan oo daalkii uu uga tago daliilka marka wax labaad alle laga hufaayo oo ah in lagu sheego nuqsaan kamaalkiisi oo layidhaha nuqsaan baa kamaalkiisa gashay waxaas waa laga hufaa alle maxaase daliil u ah waxaa daliil u ah buu leeyahay alle qowlkiisa uu yidhi walaqad khalaqna asamaawaati waalarda wamaa baynahuma fi sittati ayaamin wamaa masanaa min luguub waan abuurnay buu leeyahy alle cirarkii iyo dhulkii iyo wixii u dhexeeyey lix maalmood baan ku abuurnay wax daalana nama taabanin marka makhluuqaadkan waaweyn abuuritaanka la abuuraayo waxay dadku moodi karaan ama u malayn karaan in maaragtay daal uu ka yimaado kadib inuu daal ka daba yimaado yaa dhici kar dadku inay moodaan daalkuna waa nuqsaan markaasaa alla iska anfiyey oo wuxuu yidhi wamaa masanaa min luquub wax daal ahina nama taabanin ba alla u yidhi arrinka saddexaad ee alla laga hufaayo oo ah in maarata makhluuqaadka uu shabaho maxaa daliil u ah waxaa daliil u ah alla qowlkiisa uu yidhi laysa ka midlihi shay-un huwa asamiicu albasiir alla wax shabahaaya ma jiraan oo sidiisoo kale ah oo tilmaamihiisoo kale leh wa huwa allana assamiicu waa midkii maqal dhammaystiran ku tilmaaman albasiiru oo arag dhammaystiranna ku tilmaaman marka kamaalkii oo kamaalka makhluuqa ahaana ha ahaadee ma shabihi karo tilmaan tilmaamihii alle ka mid ah oo tilmaamaha qaarkood makhluuqaadka laleeyahy waa kamaala jira moogta hadda samciga iyo basarkaas oo kale waa sifatu kamaal xataa fi lbashar laakiinse macnaha maqalkoodooda maqalka alloo kale ma aha wax walba ma ma ma koobo basarkooduna basarka alloo kale ma aha haddii marka qof uu yiraahdo makhluuqaadkii oo loo ekaadaahay waa nuqsaan looma baahno marka in la sheego sida marka makhluuqaadkii oo loo ekaado ama la shabaho ay nuqsaan ku tahana waa maxay waa in qofkii dhammaystirnaa haddii lagu mathaalo mid naaqisa qofkii dhammaystirnaa waxaad ka dhigta mid naaqisaad ka dhigta sida shaacirku uu yidhi alam tara ana asayfa yanqusu qadruhu ida qiila ina asayfa amdaa min alcasa waadan arkaynin buu leeyahay in seefta macnaha qiimaheedu uu hoos u dhacaayo haddii la yidhaahdo seeftu waa ka af badan tahay usha maxaa uliya seef maaratay laysu barbar dhigaya marka seeftii baad markaa wax ka sheegtay isagoo ma iyadoo maaratay seeftuna ay ka af badan tahay xaqiiq ahaanoo la wada ogyahay usha lakiin haddaad tirahdo amdaa min alcasa yani seeftu waa ka af badan tahay usha macnaheedu waa maxay waa in seeftaas ay seef xun ay tahay sababtoo waxaa la barbar dhigay oo maaragtay lala simay ushi haddii marka saas la yidhaahdo maxaan ku jawaabaynaa waxaan ku jawaabaynaa buu leeyahay annagu waxaan tansiisinaynaa in shabahaadii iyo mumaathaladii la anfiyo waana arrimaha soo socda darteed arrinka koowaad waa maxay maxaa yeelay qur-aankii bay ku taallaa taasi sida alla uu yidhi laysa ka midlihi shay-un wahuwa samiicu lbasiir tan labaadna waa maxay in shabahaadda lagu shabaho kii dhammaystirnaa wixii naaqiskaha lagu shabaho wuxuu ka dhigayaa kii dhammaystirnaa naaqis buu ka dhigayaa marka waa in laga anfiyo shiikhu marka wuxuu leeyahay adigu qowlkaada aada leedahay mumaathaladii waa in la anfiyo way ka habboon tahay in la yidhaahdo mushaabahadii in la anfiyo marka mumaathalo in la isticmaalaa ka fiican mushaabaha in la isticmaalo sababtoo ah mumaathaladii yaa qur-aanku ku soo arooray laysa ka midlihi shay-un laysa shibhahu shay-un lama dhihin mogta laysa ka midlihi shay-un baa la yidhi meeshan rasuulku sal l slam uu yidhi walxamdu lilaah mahadintaasi waxay ku dhacdaa buu leeyahay tilmaamihii dhammaystirnaanta marka xamdigu waa maxay kii la mahadinayey oo lagu tilmaamo dhammaystirnaan iyadoo la jecel yahay lana weyneynayo marka jumladani subxaan allah alxamdu lilah waxaa ku jira in nuqsaantii la anfiyo noocyadeedii saddexda aheed oo dhanba la anfiyo lana sugaayo dhammaystirnaantii alle oo nuqsaantii la anfinayay waa subxaan allahi taasaa keenaysa dhammaystirnaantii iyo kamaalkii oo la sugaayana waxaa keenaya alxamdu lilahi taas meeshan uu yiri rasuulku sal slam tamla-aani aw tamlaw maa beyna asamaai waalardi waxa cirka iyo dhulka u dhexeeya ahi waa masaafo alla moogiyo wax kaloo og aanay jirin ma xisaabin karna anagu xadiidka daahirkiisuna waa maxay in ajarkaasu iyo xasanaadkaasu ay buuxinayaan waxa cirka iyo dhulka u dhexeeya marka waa cirkii dhulkii oo dhan baa laga hadlayaaye midka adiga kaa koreeya iyo dhulka kaa hooseya laga hadli maayo cirka adiga kaa koreeya iyo dhulka kaa hooseya laga hadli maayo wuxuu leey meesha aad joogto keliya laga hadli maayo ee adduunkii o dhan baa laga hadlayaa daahirkiisu marka waa saas fadliga ilaahiyna waa waasic meeshan uu yiri rasuulku sal lla ly slam wasalaatu nuurun salaaddu waa nuur macnaha salaadii waajibka ahayd oo faradka ahayd iyo tii sunnada ahayd dhammaan waa wada nuur waa nuur iyo iftiin qalbiga gala waa nuur wejiga ka soo muuqda waa nuur qabriga qofka la gala waa nuur qofka la soo baxa marka la issoo kulminayo aakhiro maxaa yeele xadiidku waa u daysan yahay waa mutlaq muqayad ma aha wuxuu ku leeyahy shiikhu tijaabi waad helaysaa arrinkaas nuurkaas waad dareemaysaay haddii aad salaad dhaba dukata buu leeyahy shiikhu oo qalbigaadu uu joogo oo xubnahaadu ay khushuucsan yihiin waxaad dareemaysaa qalbigaadu inuu iftiimay waadna ku macaansanaysaa salaadaas macaansi aada u xoog badan sidaa darteeda rasuulku sal slam wuxuu yidhi wa jucilat quratu caynii fi salaa qabowsiga ishaydana waxaa la yeelay salaada dhexdeeda meeshan uu rasuulku yidhi sal slam wasadaqatu burhaanun yani sadaqadii waxaa laga wadaa xoolihiioo la siiyo qofkii baahnaa adoo alla ugu dhowaanaya bixintaas aad bixinayso xoolahaas li haddii ay istusus kaa tahay waa ku cadaab mudanaysaa iyo halagaa sheego iyo waa nin deeqsii halagu yiraa iyo haddaad xoolaha u bixiso waad ku naar mudanaysaa laakiin sadaqada wax taraysaa waa maxay ee aakhira ku anfacaysaa ee burhaanka noqonaysaa waa in qofkii baahnaa la siiyo wuxuu u baahnaa iyadoo alla loogu dhowaanayo marka burhaan waa maxay waa daliil ku tusinaya qofkii sadaqada la baxay inuu iimaankiisii ka dhabeeyey oo uu run sheegayo siday marka arrintaas ku imaanaysaa oo inay waxaas xujo yihiin marka lagu gartay waa in xooluhu ay yihiin wax naftu ay jecesha maalka bani aadamku aada buu u jecel yahay wix uu jeclaana qofku ma bixiyo ilaa inuu doonayo moogiyi wax uu kasii jecel yahay taasi marka waxay tusinaysaa qofkii sadaqada la baxay inuu iimaan leeyahay sidaa darteed yaa rasuulku sal ly slam sadaqadu wuxuu ku magacaabay burhaan waa xujo wasabru diyaaun meesha uu leeyahy rasuulku sal ly slam sabri horta maxaa laga wadaa waa nafta oo laga celiyo wixii ay waajibka ahayd inay ka joogto laguna hayo wixii ay ahayd inay ku sabarto oo daacaadkii ah macaasidiina waa laga celinayaa daacaadkiina waa lagu celinayaa waa lagu haynayaa waa in loo dulqaato daacaadkii marka ahlucilmigu waxay yidhaahdeen sabarku waa saddex nooc kan koowaad waa maxay in macsidii laga sabro oo aada naftaada ka xabisto inay xaaraantii ku dhacdo xataa iyadoo sababtii keeni lahayd in xaaraam lagu dhaco ay meeshii joogto laakiin waa inaad ka sabartaa oo aad naftaada la jihaadaa maxaa tusaale u ah marka taas ninbaa naftiisu waxay ugu sheekaysay inuu zino ku dhaco allaha naga badbaadiye markaasuu naftiisii ka celiyey zinadii waxaan leenahay qofkaasi macsidii alla la caasinayey yuu ka sabray oo naftiisii ka xabisay sidii nabiyullaahi yuusuf ka dhacday oo kale markii haweenaydii ninkii masar u talinayey ay damacday isagii oo weliba ay u yeerto si cad ay u tiri kaalay ay ku tiri waa ka xoog badanta isaga boqorkii baa qaba guriga iyadaa iska leh albaabadii soo xirtay waxayna ku tiri kaalay markaasuu wuxuu yidhi innahu rabbii waa aniga maaragtay ninkii sayidkayga ahaa axsana maswaaya deegaankaygii waa uu hagaajiyey marka inaan khiyaanahay munaasab maaha inahu laa yuflixu adaalimuuna kuwa wax dulmiyaahi ma liibaanaan yani wuxuu ka wadaa buu leeya shiikhu haddii aan ahalkiisa ku khiyaano oo aan u daba maro anigu daalim baan noqonayaa way ka dayn weyse marka aad bay maaragtay ugu dadaashay markaasaa isaga laftiisii marka uu hamiye buu leeya shiikhu sida alla uu sheegay walaqad hamat bihi iyadu way damacdo waa hamisay wahama biha isaguna waa uu hamiyey lowlaa an ra'aa burhaana rabbihi haddii aanu arki lahayn xujadii alle oo qalbigiisa xoojisay macnaha yani wixii wuu ku dhici lahaa laakiin alla ka badbaadiyey marka wuu sabra nabiyullaahi yuusuf mana aanu samaynin waxay dalbayso ka raadisay iyadoo wixii keeni lahaa xumaantaas ay xoog badnaayeen wax maanicoo ka celinayeen markaa meesha aysan jirin waa imtixaan xoog leh marka marka taasi waa sabar laga sabray macsidii alle marka nabiyullaahi yuusuf waxaba yaraatee dembi u gala maleh dembina laguma sheegin uu ka toobad keenay laakiin uun hami maaragta keliya ahayd oo alla dartii uga tegay yani ajir baaba laga helaya markaas hadda alla dartii waxa uga tagto iyo dembi loo qori maayo iyo sida rasuulka sal ly slam uu ka sheegay toddobadii alla uu ku hoosinayey hooskiisii maalin hoos aanu jirin ilaa hooska alla moogiye waxaa ka mid ahaa marka uu sheegay rasuulka sal slam rajulan dacathu imra'atun daatu mansibin wa jamaalin waxaa ka mid ah toddobadaas harka alla maaragtay harsan doona nin ay haweeney ugu yeertay nafteeda haweeneydaasna qof caadiya ma aha waa mid mansib loo darajo leh quruxna u saaxiiba fa qaala yidhi marka innii akhaafu allah rabbigiisuu xasuusta marka allan ka cabsanayaa buu yidhi marka adduunkan kuma kadsoomaayo aakhiruu xasuustaa allu alluu la mucaamaloonaya marka cabsi alle uu ka cabsanayo marka waxaan isaga dhaaf marka waa sabrun can macsiyat illaahi baa la yidhaha kaas marka waa kii koowaad sabrka noociisa labaadi waa maxay waa sabrun calaa taacati illaah in loo sabro taacadii alleh oo loo dulqaato oo qofku naftiisa uu ku xabiso taacadii alleh sida qof inuu dukado doonay oo kale markaasaa naftiisii xoogaa wahsi iyo wax noocaas oo kalea ugu yeertay ama wahsi baa gashay ama maarata naftii waxay ugu yeeraysaa iska seexo oo hurdadaas sii wado ama waxay leedahay cuntadan cuno cuntadan ku mashquul uusan markaa u baahnayn ama waxay leedahay xoogaa sheekada sii wad sheeko fiicana kuu socotee laakiinse naftiisi wuu la dagaalamayaa wuxuuna ku qasbayaa inay salaadii u istaagto qofkaasi marka wuxuu ku sabray daacadii alluu ku sabray oo naftiisi ku xabis nooca saddexaad ee sabarka ay culammadu ay sheegeen waa sabrun calaa aqdaar illaah qadarkii alleh oo loo sabro waayo haddii qadar uu kugu yimaado oo arrin xanuun badan ay kugu timaado in loo dulqaato maxaa yeelay qadarku marna wuxuu noqdaa addoonka loo qadaraayo wax dabiicadiisi markaa munaasib u ahoo naftiisu ay jeceshahay marka qaarkoodna waxaa laguu qadaraa wax marka kasoo horjeeda dabiicadaadi iyo wixii aad aada jeclayd wixii marka ku dhibaayey waxay u baahan yihiin inaad u dulqaadato oo aad naftaada ka xabisto inaad maaragtay qalbiga ka carooto ama hadal ahaan caro ah aada muujiso ama caro ficila aada muujiso haddii musiiba ay kugu dhacdo marka waa inaad naftaada ka xabisto caradaas iyo tasakudkaas haddii qofka marka musiibo ay kusoo degto qalbigiisu buu wuxuu ka xabisayaa caradii qalbiga ku dhacaysa waana inuu yidhaahdaa macnaha rabbigay baan ka raalli ah taasaa looga baahan yahay carada markaa hadalka ahna waa maxay waa inuu maaragtay hoogay iyo yidhaahdo iyo maaragtay bela igu dhacday kada iyo waxaas ula qaylqaylsho lama rabo marka taas waa inuu joojiyaa inuu yidhaha maaragtay halaagsamay naftaydii baaba'day belaa igu dhacday kada kada waxaas inuu daldalo maaha oo halaagii baaba ugu yeerto marka marka subuurka uu qofku u yeeranayo waa maxay yacni inaan halaagsamo oon dhinto yaa iiga wanaagsan waxa hadda aan ku jiro musiibada ah saasuu leeyahay maogta sabarkaa ka maqan eber markuu leeyahay macnaha halaagaygu imow maogta saas waa macnaheedu yani qofkii shidada ku dhacay yaa wuxuuba u arkaa inuu dhinto inay uga fududdahaba oo dhimashadu ay ka fududdahay inuu shidada ku baaqi noqdo markaasuu leeyahy waa subuuraah buu leeyahy waxaasay dhihi jireen carabta halaagaygiyow ii kaalay adoo yiri oo kale la macnata sida ahlu jaahiliyad ay samayn jireen marka waa yani caro xaggii hadalkii ah oo la muujinayo oo aan loo dul qaadanaynin qadarkii alle oo macnaha xanuunka lahaa carada marka xagga ficilkan waa maxay ee la rabo inuu ka sabro oo naftiisa uu ka celiyo waa inaanu yani kullatigiisii jeexjeexin juyuub waxaa la yidhaahdaa shaqu ljuyuuba mogta xadiisku uu sheeg mogta laysa mina man shaqa aljuyuuba yani meesha qofka maaragtay qoortiisa ay ka gasho khamiiska meeshaasaa jebi la yidhaahdaa jebka wax lagu rita maaha marka meeshaasuu jeexjeexaya sidoo kale waa inuusan dhabankiisi iyo dhafoorkiisi iyo aanu garaacin aanu isdharbaaxin dhabanaday ay garaaci jireen si ay u muujiyaan in musiiba ay ku dhacday iyo waxyaabaha noocaas oo kale waa in laiska ilaaliya oo ficil ahaan muujinayo qofkii inaanu u sabraynin qadarkii alleh ee mu'limka ahaa ee xanuujinaya kaa marka waxaan ku magacaabaynaa sabar loo sabraayo qadartii alleh iyadoo qofku uu maaragtay dhibsanayo in xadidkaas uu dhaco darajo ka sarraysaa jirta buu leeyahy shiikhu sabarka oo ah inuu qofku ku raali noqdaba qadarkii taasaana kasii wanaagsan oo ka sarreysa in qadarkii loo sabro oo loo dulqaato farqiga u dhexeeya labadoodan waa maxay qofkii sabraayey qalbigiisu inuu xanuunsado ayaa dhici karta oo u tiiraanyoodo oo u maaragtay jabo laakiin naftiisubu wuxuu ka ilaaliyey wixii xaaraan ahaa oo ama lagu hadlaayey oo halaagay loo yeeranayey ama ficil ahaan ahaa oo la isdharbaaxayey oo maaragtay kuleetiga la jexjeexayay iyo wax lamid ah yuu iska ilaalinaya laakiin qofkii raalliga ahaa taa waa ka sarreeya qalbigiisu marka wuxuu la socdaa wixii alla uu qadaray uu raacsan yahay markaasuu wuxuu raalli ku noqonayaa wixii alla uu isaga u dooray mushkilo badan marka kuma hayso qadihii iyo qadarkii wuu la socdaa ama sidaad jecleed ha kuu ahaado ama sidii ku dhibaysa ha kuu ahaadee sidaa darteed ahlu cilmigu waxay yidhaahdeen raadi ahaashada qadarka alle laga raali noqdo iyo wixii kugu dhacay yaa ka sarreysa sabarka waxayna yidhaahdeen sabarku waa waajib laakiinse riduhu iyo raadi ahaashadu waa sunno shiikhu wuxuu leeyahay noocyada sabarka ee saddexda ah kee ugu fadli badan jawaabtu waxay taa buu leeyahay haddii laga fiiriyo wixii inay sabar yihiin waxaa fadli badan in daacadii lagu sabro sababtoo daacadii waxaa ku jira naftii oo la xabiso badankii oo la daaliyo iyo jirkii oo la daaliyo kadib darajadii labaad waxaa imaanaya in macsidii laga sabro sababtoo waxaa taa ku jira naftii oo laga celiyo macsidii kan saddexaadna waa maxay oo darajadii saddexaad ah in qadarkii alle ee ku dhibayey loo sabro maxaa yeelay qadarku maarata adigu waxba kama qaban kartidba ama dadka sharafta lahaa say u sabrayeen aad u sabraysaa ama sida maarata xayawaanku ay u sabraan baa u sabraysaa ile musiibadu isaga dhacaysaa mogta wax ma gartaan iyagu waa sabarka marka dhinac laga fiiriyo laakiin marka qofka sabraaya laga fiiriyo mararka qaarkood waxaa dhici karta in macsida ka sabarkeedu uu ka shido badan yahay daacadii oo loo dulqaato oo loo sabro qof baa waxaa loo soo diyaariyey khamro la cabo markaasaa loogu yeeray wuuna jecel yahay inuu iska dhaafo cabitaankaasna wuu ku dhibtoonayaa way uga daran tahay marka inuu laba ragcadood dukado marka inuu khamradii ka joogo yaa u ajar badnaanaysa oo darajadaasaa sarreynaysa sidoo kale hadduu nin dhallinyaraa uu yahay oo haweeney ay nafteeda ugu yeerto quruxsan meelna keligood ay joogaan oo aysan dad ka cabsanaynin wixii waxaa sahli lahaay oo dhan ay meeshii joogaan yani maanicna ma jiro shuruudina waa mutawafir oo marka uu ka diido marka xumaantii taa marka waxaa ku jira adeyg fara badan oo ka dhib badan qofku inuu labaatan ragcadood dukado yani udulqaadashada uu u dulqaadan lahaa labaatanka ragcadood waxaa ka dhib badan inuu ka sabro xumaantaa loogu yeeray waa imtixaan weyn marka markaasoo kale sawaabkii laga helaayay in macsidii laga sabro yaa ka weyn sawaabkii laga helaayay daacadii waa maxay waa hada jihaadka uu qofku naftiisa la gelaayo qofku wuxuu ajirka ku helaa hadba waxa dhibahe maaragtay uu la kulmaayo meeshan uu yiri rasuulka sal slam wasabru diyaaun sabarku waa iftiin ma uusan dhihin nuur ma aanu dhihin oo salaadii wuxuu yiri waa nuur maxay marka ku kala duwan yihin wuxuu leeyahay diyaagu iftiinkaas lagu sheegay sabarku yani xaraara la jirta kuleyl baa la jira sida alla qoraxda uu ka yiri wajacala ashamsa diyaa'a alla wuxuu qoraxdii ka yeelay mid ifaysa sabarkii marka xaraara ku jirta buu kule oo la socota iyo qaraar oo naftiga uu ku adag yahay sidaa darteed baa salaaddii nuur laga dhigay sabarkiina waxaa laga dhigay diyaa baa laga dhigay waa dhibka uu la kulmayo qofku dartii sida la yiri asabru mithlu ismihi murun madaaqatuhu laakin cawaaqibuhu axlaa min alcasali sabarku waa sida magaciisa oo kale ile geed moogta sabir la yaraha jiro oo aada u qaraara jira oo dhulka ka soo baxa waxaan u malaynaya in xoogaa la isku daaweeyo waa sida magaciisa oo kale murun midaaqatuhu dhadhankiisu waa qaraaryah aad buu u qaraaryah laakiin cawaaqibuhu laakiin cirib dambeedkiisu axlaa min alcasali malabka waa uu ka macaan yahay intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idin kaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala waricaayatih wa aakhir dacwaana الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين